bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duhur wanaagsan dhegeystayaal waa sabti taariikhduna ay ku beegan tahay labayo tobanka bisha maarso sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka kusoo dhowaada warka duhurnimo ee radio muqdisho qodobada wararkaan idin haynana waxaa ugu waaweyn eerlaalyaha guud ee qaranka iyo gudoomiyaha gobolka banaadir oo maanta booqday xarunta saldhigga degmada hodan ee gobolka banaadir halkaasi oo lagu soo bandhigay maandooriyaal ay soo qabteen ciidamada ammaanka dowladaha soomaaliya iyo masar oo ka wada hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen horumarinta ganacsiga iyo waxsoosaarka labada dal gudoomiyaha gobolka banaadir oo maanta xarigka ka jaray isticmaalka waddada isku xirta dekadda muqdisho iyo isgoyska ceelgaabta kadib markii lasoo gebagabeeyey dayactir lagu sameeyey waddadaasi wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta oo ku baaqay in xayraadda hubka ah laga qaado soomaaliya kadib kulan ay yeesheen wararka caalamkana waxaa ka mid ah xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john keer oo sheegay in wadahadallada nabadda ee suuriya ay qabsoomayaan maalinta isniinta ah sidii markii horeba qorshuhu ahaa
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkaoo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobada wararka gudaha iyo dibadda u idiin haya rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya kuwooda ugu waaweyn iminkana kusoo dhowaada warkaas iyo warar kaloo faahfaahsan oo aan idiin akhriyo xeerlaaliyaha guud ee qaranka iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta booqday xarunta saldhigga degmada hodan ee gobolka banaadir halkaasi oo lagu soo bandhigay maandooriyaal ay soo qabteen ciidamada ammaanka sida uu ku waramayo waryaheena cabdishakuur cali axmed maandooriyaal isugu jira xashiishad iyo konton iyo shan fuusta oo ay ku jireen waxyaabaha laga sameeyo maandooriyaasha halista ah iyo dadkii ka howlanaa ayaa lagu soo qabtay howlgal ciidamada ammaanku ay ka sameeyeen degmada hodan xeerlaalyaha qaranka doctor axmed cali daahir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale iyo saraakiil ka tirsan hay-adaha amniga ayaa kormeeray saldhigga booliiska ee degmada hodan oo lagu soo bandhigay maandooriyaasha lasoo qabtay gudoomiyaha degmada hodan axmed saraad ibraahim ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay degmada waxa uu ku sheegay inay fashiliyeen shabakad samaynaysa maandooriyayaasha shacabka iyo maamulka iyo laamaha ammaanka degmada hodan inay fashiliyaan shabakado muqaadaraad ah oo iskugu jira xashiishad iyo waxyaabaha kale la isku sarqaamiyo ama la isku daroogeeyo kuwaasoo aan aaminsannahay inay bulshada dhibaato ku hayeen bulshadu ayaga ayaa dhibsaday guryihii looga shaki sanaa ayaga ayaa laamaha ammaanka usoo gudbiyay ayagoo la shaqaynaya isla markaasna waxaa laamaha ammaanku jawaab deg dega ayay ka bixiyeen gudoomiyaha hodan ayaan weydiiyey dadka lagu soo qabtay howlgalka iyo doorka ay bulshada ku lahaayeen hadda saddex qofaa u xiran insha allahu wixii kaloo ay ku lug yeelatana koleytaba brocesskan brocess daba dheer weeye ayadana waqtigeeda qaadan doonta haddii alla idmo waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa gudoomiyaha gobolka banaadir iyo dhammaan maamulka gobolka banaadir oo na garab taagnaa mararkii aan howlahaas ku haru jirnay isla markaasna dhiirigelin nala garab taagnaa howlahaas laamaha ammaanka ayaa gacanta ku haya wixii muqaadaraad ahaa meelahaas lagu qabtay ayaga ayaa cadaynaya sinfaadkooda iyo noocyada ay ka kooban yihiin iyo waxa ay yihiin iyo wixii daroogaha iyo wixii aan ahayn ayaga ayaana usoo bandhigi doona shacabka dadkii waxaas ku howlanaa qaybo ka mid ah bilowgeedii iyo dad ka shaqaynaya gacantaa lagu hayaa kuwii ka dambeeyey iyo wixii ay ku lug yeelatana insha allahu baarid ayay geli doonaan laakiin waxaan mar walba aanan hilmaami doonin oon xusuusan doonaa qalbigana ku hay doonaa shacabkeenna qiimaha badan iyo laamaha ammaanka oo aan dhihi karno xildhibaan malaaq ibraahim aadan dhaayo ayaa bogaadiye howlgalka waxaana uu sheegay in bulshadu ay lagama maarmaan u yihiin xaqiijinta amniga kontan iyo shan fuusto oo hadda cala ku jiro wax yar ma ah maxaa yeelay degmo isku dhaafa magaalada ay ku filan yihiin inay dhibaato u geystaan marka ciddii kasoo shaqaysay ciidamaha laamaha ammaanka ha naqdaano degmada shacabkii deganaaya oo aalda soo sheegay ha naqdaano dhammaan waa umad naqa maxaa yeelay amniga cid kalegeed kama shaqayn karto haddii laskula shaqaynin tan kale lamaad maamulka si goonaa ugu mahadnaqa maxaa yeelay ani degmadan in badana deganahay maamulkan dambe oo guddoomiyaha kowgii kii ahay markii la magacaabay shaqada laga qabtay in wacyigelinta la geliyey weli lama soo maray xeerlaaliyaha qaranka doctor axmed cali daahir uu garab taagnaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale ayaa tilmaamay in maandooriyaasha gacanta lagu hayo ay khatar ku yihiin amniga ayna ku jiraan kuwo loo adeegsan karo baahinta qaraxyada waxaan maanta meeshaan u nimid waxaa weeye inaan aragno qalab runtii shaki badan leh oo ujeeddo badan yeelan kara oo howlgalkii ay samaynayeen ciidamadu runtii hay-adaha amnigu ay ku guulaysteen inay soo qabtaan sidaad arkayseenbaa ilaa iyo konton iyo shan fuusto ku dhowaad oo waxyaabaha ma odhan karo khamri maxaa yeelay weli baaris baa ku socota sida ku qoranna waa ethanol wax la yidhaahdo ethanolkuna waa waa shidaal ahaan baa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa in qaraxu inuu babbaaho oo uu dhibaato badan geysto in loo isticmaalo waana loo isticmaali karaa xagga kalena dadka oo addictidku a daraaggana way isticmaali karaan marka waa ujeeddo badan buu yeelan karaa waxba ka hor dhici mayno baaristu waa cusub tahay qalabkii oo dhan waa lagu soo guulaystay dadkii qaarkood gacanta dawladday ku jiraan intii kalena waa lagu dabraad joogaa wax kaloo laku yeesha tobankii bishan ayaa howlgalka lagula dagaalamayo maandooriyayaasha waxa uu ka bilowday degmada hodan iyadoo ilaa hadda lagu soo qabtay maandooriyaal aad u badan iyo dadkii ka shaqaynayay waxaana howlgalka ujeedkiisu ahaa ciribtirka maandooriyaha dhibaatada ku haya bulshada cabdishakuur cali axmed warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
dowladaha soomaaliya iyo masar ayaa ka wada hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen horumarinta ganacsiga iyo waxsoo saarka labada dal muuse cismaan abtoow ayaa warbixin warkan ku saabsan inoo haya
kulankan oo ay yeesheen wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga dalka masar khaalid xanafi iyo wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya siciid xuseen ayaa looga hadlayey sidii xoolaha soomaaliya loogu iibgeyn lahaa dalka masar wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda soomaaliya ayaa xaqiijiyey in soomaaliya ay ka go'on tahay xoojinta xiriirka dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha ee labada dal waxa uuna wasiirka tilmaamay in soomaaliya ay haysato khayraad kala duwan wasiirka ayaa intaasi ku daray in soomaaliya ay diyaar u tahay inay ka faa'iidaysato khibradda dhinaca kalluumaysiga ee masar marka ay timaaddo wax soo saarka iyo warshadaynta kalluunka soomaaliya
mahadsanid muuse gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta xarigka ka jaray isticmaalka wadada isku xirta degada muqdisho iyo isgoyska ceelgaabta kadib markii lasoo gabagabeeyey ee dayactir lagu sameeyey wadadaasi waryaheena nuur siciid tahliil ayaa qodobareedkan inoo haya
wadada hormarta dekada weyn ee magaalada muqdisho ilaa isgoyska ceelgaabta oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka socotay dib udayactir ayaa waxaa ugu dambeyntii xarig ka jaray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale duqa magaalada muqdisho gudoomiyaha degmada xamar jajab iyo mas-uuliyiin kale ayaa kormeeray wadada dib loo dayactiray ee hormarta dekada muqdisho sidoo kale waxay kormeereen qaybta bulaacadaha ama biyomareenka ah ee loogu talagalay inay maraan biyaha roobka kormeerka kadib waxaa warbaahinta u waramay gudoomiyaha degmada xamar jajab axmed cismaan dhoore waxaa la dhagax dhigay bishii februari tobankeedii hadda oo maarsa ay maraysana toban iyo labadiina xariga ayaa laga jaray waxaan ugu mahad celinaynaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo dhammaan shaqaalaha dowladda hoose gaar ahaan waaxda jidadkay bulaacadaha oo runtii dayactir weyn oo xoog badan ku samaysay waddadan wakhtigii adkaay oo kulaylka badnaa oo qoraxduna ay adkeedna ka shaqaynayo waxaan leenahay ajir iyo xasanaad allah inta siiyo
gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir cabdicasiis cilmi xalane ayaa dhankiisa sheegay in gobolka banaadir uu ku hoolan yahay sidii dhammaan waddooyinka magaalada muqdisho loo hagaajin lahaa
waxaan rajaynayaa waddooyin badan oo maaragtay sidaanoo kalentood muhiim ugu ah inay bilaha soo socdo sidoo kale ay dhammaystirmi doonaan waxaan leeyahay waxqabadka gobolka banaadir wuu bilowday horena wuu u socday insha allahu tacaala muddooyinka soo socdana waxaana laga arki doonaa dardar cusubna insha allahu tacaala
maamulka gobolka banaadir ayaa bilihii lasoo dhaafay wuxuu dhagax dhigay islamarkaana xarig ka jaray dhowr waddo oo ku yaala magaalada muqdisho kuwaasoo muddo dhowr sana ah burbursanaa hase ahaatee haatan dib loo hagaajiyo waxaana weli jira waddooyin kale oo haatan dib dayactir ku socda iyo kuwo weli u baahan in dib loo hagaajiyo
mahadsanid nuur wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa ku baaqay in xayraada hubka ah laga qaado soomaaliya kadib kulan ay yeesheen sida uu ku waramayo axmed faarax gaatamow
golaha wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta oo war qoraal soo saaray gebagabadii kulankii boqol shan iyo afartanaad ee soo gebagaboobay oo ay hogaaminaysay boqortooyada waddanka baxrayn ee ku saabsanaa taageerada soomaaliya ayaa sheegay oo si weyn u soo dhoweeyey geeddi socodka dib u heshiisiinta qaran ee soomaaliya iyo horumarada laga gaaray dib u dhiska hay-adaha dowladda iyo sidoo kale qorshaha xukuumadda federaalk soomaaliya ee ku saabsan sannadka laba kun lix iyo toban wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada jaamacadda carabtu waxaa kale oo ay soo dhoweeyeen doorka ciidamada ururka midooda afrika ee amisom ay ka ciyaarayaan soomaaliya gaar ahaan iyagoo ammaan u soo jiiday ciidanka jabuuti waxaa kale oo ay ammaaneen horumarada laga gaaray dhinaca xasiloonida iyo amniga soomaaliya waxaa kale oo ay si kulul u cambaareeyeen falalka dembiilanimo iyo argagixisanimo ee ka dhan ah xukuumadda shacabka iyo ciidamada amisom ee dalka soomaaliya jooga golaha wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabtu waxa ay ku baaqeen in taageero deg dega la siiyo xukuumadda federaalk soomaaliya oo laga taageero dhinaca dibudhiska iyo dibu howlgelinta hay-adaha amniga iyo militariga waxaa kale oo ay ku baaqeen in cunaqabataynta hubka laga qaado xukuumadda soomaaliya si ciidamada qalabka sida ee dowladdu ay u gutaan waajibaadka loo xilsaaray waxaa kale oo loogu baaqay dhammaan waddamada xubnaha ka ah ururka jaamacadda carabta in siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan ay taageeraan xukuumadda federaalk soomaaliya oo ay ka taageeraan sidii loo dhammaystiri lahaa hay-adaha dowladda gaar ahaan marka laga hadlayo dhinaca dhammaystirka dastuurka nidaamka federaalka iyo sidoo kale dhisidda maamul goboleedyada dalka soomaaliya waxaa kale oo loogu baaqay waddamada xubnaha ka ah ururka jaamacadda carabta inay gacan ka geysaan aasaasita axsaabta siyaasadda soomaaliya iyo sidoo kale dhinaca doorashooyinka ee sannadka laba kun lix iyo toban ee soo socda ururka jaamacadda carabta waxaa kale ay ku baaqeen in si deg dega loo fuliyo ballanqaadkii dhowaan lagu sameeyey magaalada sharmal sheekh ee dalka masar kaas oo ku saabsanaa toban milyan oo dollar bil walba in lagu taageero muddo sannada xukuumadda federaalk soomaaliya si xukuumaddu ay u dhammaystirto howlaha horyaalla ee ay ugu horreeyaan sugidda amniga la dagaalanka musuq maasuqa iyo qalalaasaha iyo sidoo kale in shacabka loo helo adeegyada asaasiga waxaa kale oo loogu baaqay xogaynta guuda ururka jaamacadda carabtu in xukuumadda soomaaliya ay kala shaqeeyaan sidii uu u qabsoomi lahaa shir ku saabsan maalgelinta soomaaliya oo sannadka la qorshaynayo in uu qabsoomo shirkaas oo xukuumadda dowladaha carabta iyo waddamada ku lugtale soomaaliya ay ku soo bandhigi doonaan mashaariicda la daraasaynayo ee ku saabsan in soomaaliya la maalgeliyo waxaa kale oo golaha wasiirada ururka jaamacadda carabtu iyana ay ku baaqeen in xukuumadda soomaaliya laga xoojiyo sidii ay u soo bandhigi lahayd oo shirkaasi ay ku keeni lahayd mashaariicda ugu muhiimsan ee dalka looga baahan yahay sidoo kale waxa ay ammaaneen dowladda kuweyt oo iyadu ballan qaaday in dalkeeda lagu qaban doono shir looga hadlayo waxbarashada soomaaliya iyagoo ugu baaqay hay-adaha waxbarashada ku shaqada leh ee carabtu in shirkaasi gacan muhiima ay ka geystaan waxaa kale oo ay ku baaqeen dadaalada hadda socdo ee amniga iyo xasiloonida soomaaliya looga shaqaynayo in cid kasta ay gacan ka geysato golaha ururka jaamacadda carabtu waxaa kale oo ay soo dhoweeyeen go'aankii dowladda boqortooyada sacuudi arebiya iyo jamhuuriyadda masar ee ku saabsanaa in xanibaadda laga qaado dhoofinta xoolaha soomaaliya kuwaa oo si weyn dhaqaalaha soomaaliya uu ugu tiirsanaa dowladaha kale ee carabtana waxaa loogu baaqay tallaabo taa la mida in ay qaadaan oo xoolaha soomaaliya xayiraadda laga qaado golaha ururka jaamacadda carabtu waxa ay cambaareeyeen falalka burcadbadeednimo ee laga geysanayo xeebaha dalka soomaaliya waddamada xubnaha ka ah ururka jaamacadda carabtu waxaa kale oo ay ku baaqeen in la cafiyo deymaha lagu leeyahay dowladda federaalk soomaaliya waxaa loogu baaqay sanduuqa lacagta adduunku inuu gacan ka geysto sidii loo cafin lahaa deymaha lagu leeyahay soomaaliya waxaa si gaara loogu mahad celiyey waddamo ay ka mid yihiin aljeriya iyo sacuudi arebiya oo iyagu horay u cafiyey deymihii ay ku lahaayeen soomaaliya ugu dambayntiina golaha guud ee ururka jaamacadda carabta waxaa laga dalbaday wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya in ay kala shaqeeyaan sidii loo xaqiijin lahaa arrinta ku saabsan cafinta deymaha lagu leeyahay soomaaliya
dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa sheegtay in la adkeeyey ammaanka dalka wixii ka dambeeyey weeraradii maleeshiyaadka al-shabaab ay ka geysteen dalka sida uu ku waramayo waryaheena maxamed cali axmed
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayir maareey ayaa sheegay in la adkeeyey ammaanka dalka wixii ka dambeeyey weeraradii kooxda shabaab ee ka geysatay magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo iyada oo toddobaadyadii u dambeeyey ay jireen duqaymo lagu bartilmaameedsanayay saldhigyada shabaab ayaa wasiirka waxa uu sheegay inay socon doonaan duqaymahaasi si dalka looga saaro buu yiri argagixisada wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa u soo jeediyey shacabka inay kala doortaan nabadda iyo colaadda amniga dalkana waa la adkeeyey waaad ogeydeen maalmahan soo socda isla soo dhaafay annaka iyo dowladahaanu saaxiibka nahay dhaawacyada loo geystay kooxaha argagixisada oo maalmaha soo socdana sii soconta argagixisada soomaaliya waa laga afjaraya waxaan ugu maaragtay ka codsanaynaa shacabka soomaaliyeed inay kala doortaan inay sidaa dhiig iyo qarax ugu dhex jiraan sidaa burbur ugu dhex jiraan iyo inay dowladda la shaqeeyaan oo nabad helaan oo nolol helaan oo sida bini aadamka kale aynu u qaxaynaa u nool yahay u noolaado wasiirka ayaa hadalkan jeediyey kadib markii isaga iyo mas-uuliyiin kale ee shalay kormeer ku tageen garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho oo ay ka soo degtay diyaaradda jubba kadib qaraxii daalo guddiga nabadgelyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa kulankoodii ugu horeeyey maanta ku yeeshay magaalada baydhabo sida uu kusoo waramayo waryahayaga baydhabo inooga soo hadla siraaja sheekh isxaaq
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maanta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka abtay waxaa kulankii ugu horeeyey ku yeeshay guddiga nabadgelyada koonfur galbeed soomaaliya oo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya isla markaana ka koobnaa golo wasiiro iyo sidoo kale taliyaal ciidan guddigaasi maanta kulankaasi waxay ku yeesheen xarunta qeybta booliska ee magaalada baydhabo ama qeybta booliska gobolka bay waxaana kulanka looga hadlaayay sidii loo sugi lahaa ammaanka gobolada koonfur galbeed soomaaliya iyo sidii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta nabad sugidda iyo booliskaba xeegan loo gelin lahaa islamarkaana sidii looga hortagi lahaa waxyaabaha bulshada ay u maleegayaan al-shabaab kulanka oo ay kasoo qeyb galeen dhammaan guddiga iyo laamaha ammaanka ayaa looga hadlay ama laga soo saaray wakti dhow waxaa laga soo saaray go-aano dhoora oo sheekayu ay kamid yihiin in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciddii ku hadgudubta shacabka sharciga la waafajin doono waxaa sidoo kale la mamnuucay ciidanka iyagoo dareeska ciidanka aan wadan ku dhex lugeynaya wadooyinka magaalada baydhabo la mamnuucay waxaa sidoo kale la mamnuucay ciddii ama ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhac ama kursi u geysata bulshada magaalada baydhabo ku xadgudubta ama bulshada gobolada koonfur galbeed soomaaliya sharciga la waafijin doono waxaa sidoo kale la sheegay dadka shacabka looga baaqay inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loo sugo ammaanka gobolada koonfur galbeed soomaaliya waxaa sidoo kale guddiga ammaanka gobolada koonfur galbeed soomaaliya uu shir gudoominaya ama guddoomiye uu yahay wasiirka wasaaradda maaliyadda sheekh xasan ibraahim ludbuur goobta ka akriya qodobo dhowra oo ay kamid ahaayeen kuwa haddaan ku sheegay waxaana uu sheegay todobaadada soo socda ammaanka gobolada koonfur galbeed soomaaliya wax badan laga bedeli doono bulshadana waxa uu ka codsaday askarta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya inay qodobadan maanta lasoo saaray ku dhaqmaan waxaana si aada ula dardaarmay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee xilligaasi halkaa ku sugnaa saraakiishoodii inay joojiyaan jidgooyooyin qaar oo ay samaystaan askarta ciddii hadda kadib lagu arko iyadoo jidgooyo ay samayseen misle isbaarihi wax lamid a dhigatana waafajin doono marka ammaanka guda gobolada koonfur galbeed soomaaliya looga hadlaayay waxaana laga soo saaray qodobadaasi hadeertan aan ku sheegay kulanka hadda marka ma socdaa siraaji mise wuu dhammaaday hadeertan waxaa hadlaya wasiirka wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed soomaaliya ahna guddoomiyaha guddiga nabadgelyada koonfur galbeed soomaaliya mar dhow ayaa la rajeynaya shirkiga inuu soo gabagaboobo aada baa mahadsantahay siraaji mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta waxay deeq lacageed gaarsiiyeen ilaa iyo siddeetan arday oo agoon ah kuwaasi oo wax ka barata qaar ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee magaalada gaalkacyo waryaheena cabdirasaaq maxamed axmed ayaa tafaasiisha warkan gaalkacyo inooga soo diray deeqdan lacageed oo ah mid aalaaba hay-adda xanaan ay ugu deeqdo qaar ka mid a arday agoon oo wax ka barata dugsiyada waxbarashada ee ku yaalla magaalada gaalkacyo ayaa waxaa maanta mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada galmudug ay gaarsiiyeen ilaa siddeetan carruur agoon oo wax ka barta dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee ku yaalla magaalada gaalkacyo xabiibe maxamuud cabdi koofur oo iyada wakiilu ahayd ururka xanaano ayaa ugu horreyn waxa ay ka warbixisay deeqdan iyo cidda soo dhibtay
maanta waxaana meeshaas kugu nimid caruurtii agoonta ahaa iyo waalidiintii dhashay hayeen ururka xanaano ay gacanta ku hayeen oo waxbarahayeen oo ay barahayeen iskuulka iyo diin baahida agoontuna ma dhammaato walaalaha ayaga muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan codsanaynaa inay kaalin weyn ka qaataan dadka aqoonta ee marasta ah ee jooga waxaan haddana jecelnahay inaan u qaybino bisha dhammaatay lacagtii iskuulka iyo lacagtii qur-aanka ay labadaba iskaga bixi jireen waxaana jecelnaha haddii ilaahay yidhaahdo fartiina inaan ku qayb qaar ka mid a ardaydii iyagu deeqdan la gaarsiiyey agoonta ahaa ayaa uga mahad celiyey ururka xanaana deeqdan iyagoona ka dalbaday inay u sii wadaan taakuleeta waxbarasho ay ka heleen ururkaasi ma u mahad celinaa ururka xanaan oo naga taageeri jiray dhanka waxbarashada haatan waxaa leeyahay ilaahay heer jamcaal na sii gaarsiin waxaan kaloo muslimiinta meel kastoo ay joogaan ka codsanaya inay waxbarashadana naga caawiyo مثلا كعادة ذلك وعليه حنان أنت سنون سجعين ومن أين وعليه كلاته أي كان هو ما أين أين سجع قبطان برشة إلى غير جماعة barakaatu salaan kadib waxaan salaamaya walaalahay muslimiinta ah meeshaan kasoo qayb galay waxaan kaloo salaamaya ururka xanaanan ururka xanaanan waxaan leenahay ilaa heerka aan taagana ilaa heer jaamaca in noo sii wadaan waxaan kaloo leeyahay walaalahay muslimiinta in anaga urur ururka xanaanana annaga inaan gacanta qabtaan kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug cabdiraxmaan cali diiriye isxal oo isna ka hadlay goobta ayaa faahfaahin ka bixiyey intii sano ee ardaydani laga bixinaya deeqaha waxbarasho ay dhiibto ururka xanaano
ilaahay subxaana watacaala maanta iskale marka hore marka labaad waxaan u mahad celinayaa ururka xanaano ee labadii kun iyo sideeddii ka soo bilaabay agoonta siddeetan arday ah inay ka bixiyaan lacagta dugsiga qur-aanka iyo lacagta iskuulka toddobaatan arday waxay dhigtaan iskuulka waa beri toban ardayna waxay dhigtaan iskuullada kale runtii waxaan leeyahay waxay soo qabteen kaalin mug leh oo dad badan oo jaaliyada ah ama muslimiina ee ku nool dunida ay soo qabaan waxaan kaloo runtii u mahad celinayaa maamada intaas ka shaqaynaysay ee labadii kun iyo sideed ilaa hadda u taagan inay ayadoona dhinaceeda ajar ka qaadato ee xilli walba u taagan maamaxamid koonfurow ahna wasaaradda waxbarashada qaybta ee no form education ka shaqaysa cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool dalka jarmalka ayaa ka dalbaday dowladda dalkaasi inay siiso dadkaasi aqoonsiga sharciga qaxootinimo iyada oo ay soo food saartay xaalad adag cabdiqaadir xasan duuliye oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka jarmalka ayaanu ka wareysanay xaaladda qaxootiga soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool raalli ahaada dhegeystayaal cilada awgeed ayaanu warkaasi idinkugu soo gudbin weynay balse wararkayaga xiga ayaad ku dhageysan doontaan insha allah tartan kubadda cagta ah oo lagu xoojinayo nabadda iyo isdhexgalka bulshada islamarkaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan puntland ayaa ka furmay magaalada boosaaso waryaheena xasan haykal ayaa warbixinta warkan boosaaso inooga soo diray
furitaanka koobkan heerka koowaad ee kubadda cagta ee gobolka bari oo maanta ka furmay garoonka kubadda cagta ee bandarqaasin ee magaalada boosaaso ayaa waxaa loogu magacdaray xoojinta nabadda iyo isdhexgalka bulshada waxaana furitaanka koobkan kasoo qaybgalay duqa degmada boosaaso gudoomiyaha dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka bari iyo dadweyne fara badan oo kasoo qaybgalay furitaanka koobkan haddaba ugu horreyntii waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka bari abshir cali yuusuf waxaana uu sheegay in dowrka wasaaradda uu yahay horumarinta kubadda cagta ee gobolka isagoona u mahad celiyey xubnihii ka qayb qaatay dayactirka garoonka ilaa waa mahad iskaleh maanta waxaanu joognaa isbartiibadii magaalada boosaasood saad arkaysaan maantay wasaaraddu shaqadii shaqaalaha dhallinyarada sboortiska waxay soo bandhigaysaa barnaamijkii intan xilkan u anahayay aan mas-uul ka ahaa gobolka bari dhallinyarada kolley doorkan waa door muhiima runtii dhallinyaradu aan raba inaan ku wacyigelinno koobka maanta ka bilaabno koobkii shareecada reer gobol timinkii magaalada boosaasood oo maantay aan ku baasi doonno maanto ah bisha saddexaad koy tobankeedii labada kun iyo lix iyo tobanka waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa yacnii shirkadda soolo oo barnaamijkan qayb liibaaxa ka qaadatay garoonkaad arkaysaan quruxda badan wanaagsan saas arkaysaan quruxdiisa naga caawisa inay noo qaraacdo noo tunto noo ranjiyeyso runtii yaasiin muuse boqor oo shirkaddaa iska leh kolley wasaaraddu mar walbaba waad u mahad celinaysaa yacnii dadka noocaas oo kale ah shirkadaha saa marba u garab taagan dhallinyarada sboortiska maantay waa geemkii ugu horreeyey laba tiim bay ku dhex mari doontaa waa taliska booliska iyo amiin arts oo maantay gole gruub e ah barnaamijkan ku bilaaban doono waxaan rajaynaynaa in cayaarahu kale saanoo kale insha allahu kolley u daba socon doonaan maalinkasta waa la dheeli doonaa yani maantayna bilaabanayaan maqsaxaafadan oo mad celinaynaa iyo dhammaan cayaartooda inta ka soo qayb gashaba idinkoona aad baad u mahadsantiin duqa degmada boosaaso injineer yaasiin mire maxamuud oo isna si toosa ciyaarta u daafuray ayaa dhallinyarada ugu baaqay in ay ilaaliyaan anshaxa iyo nabadgelyada isagoona u mahad celiyey guddoomiyaha dhallinyarada ciyaaraha ee gobolka bari dadaalada horumarneed ee uu wado iyo weliba dhiirigelinta dhallinyarada koobka halkan laga furayo isdhexgalka bulshada iyo koruqaadida nabadda magaalada boosaaso waxaan si gaara ugu mahad celinayaa guddoomiyaha sbortiska dhallinyarada iyo ciyaaraha degmada boosaaso gobolka bari mudane abshir oo runtii geliyey dadaal badan in koobkanu qabsoomo ka degma ahaan aad iyo aad baa usoo dhaweynaynaa waxay noo tahay farxad gaara
aan dib ugu noqonay ee qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool dalka jarmalka ayaa ka dalbaday dowladda dalkaasi inay siisa aqoonsiga sharciga qaxootinimo iyadoo ay soo food saartay xaalad adag cabdiqaadir xasan duuliye oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka jarmalka ayaanu ka wareysanay xaaladda qaxootiga soomaaliyeed
soomaalida waxa ay ka mid tahay dadka waqtigii ugu dambeeyey aadka u soo galay dalkaani jarmalka kadib markii dowladani jarmalka ay sheegtay in dadka soomaalida ay ka mid yihiin bulshooyinka la qaatili doono islamarkaana dowladda jarmalka ay u aqoonsan doonto in ay yihiin dad qaxooti ah laakiin si muddo ah dhowr bilood markii ay socotay qaabilaada dadka soomaalida xaaladda way isbedeshay oo kadib waxaa wadanka aada ugu soo batay dad ka yimid wadamada suuriya ciraaq iyo wadamo ay ka mid yihiin eritrea sanadkan gudihiisa waxaa dalkaani jarmalka soo galay lix iyo toban milyan oo qof arrintu markay aada u kulsaatay kadib dowladda jarmalka waxa ay soo saartay sharci ay ku tilmaamayso in dadka soomaalida aysan qayb ka ahayn dadka qaxootiga ah ee qaxooti ahaanta ay u qabsanayso dowladda jarmalka islamarkaana u qaabilayso arrintaasi aada bay culays ugu noqotay dadkii soomaalida xaaladdu waxay gaartay heer dadkii soomaalida loo diiday iskuuladii markaasi dowladiina ay dadkii tarjiibyadii ama wareysiga lagu maro sharciga haasaa ay soomaalidii u diiday waxaa arrintaasi ay sababtay kadib in dadkii soomaalida ay kacaan oo ay sameeyaan banaanbaxiyo ay dowladda uga codsanayaan in dowladda ay u samayso sharciyo islamarkaana dowladdu ay dadka qaadisho laakiin dhowr banaanbax oo ka dhacay waddankani jarmalka gaar ahaan magaaladani aan ku sugnahay ee belicis ee ka tirsan gobolkan moro west valley ilaa iyo hadda dowladda wax jawaab ah shacabka ma soo siin oo ku saabsan dhanka sharciga iyo qaabilaada qaxootiga marka arrintaasi dadka badankood mar aan wareysay aad bay uga dayrinayaan dadka aanan sharciyada lahayn oo wadankani jarmalka waxa uu ka mid yahay wadamada adduunka ugu horeeya dhanka sharciga markii la fiiriyo oo dad badan oo soomaali ah oo ku sugan wadankani jarmalka muddo gaaraysa shan sano ilaa iyo hadda wax sharci ah maysan helin
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan marka duhurnimo ee radiyo muqdisho xogayaha arrimaha dibadda ee dalka mareykanka john kerry ayaa sheegay in wadahadallada nabadda ee syriya ay qabsoomayaan maalinta isniinta ah sidii markii horeba qorshuhu ahaa wadahadalladan oo uu horkacaya qaramada midoobe ayaa la filayaa inuu ka dhaco jeneva iyada oo kooxda mucaaradka ugu weyn ay caddeeyeen inay ka qaybgalayaan kulankaasi maalintii jimcaha ahayd mister kerry oo hadlay mar uu soo dhammaaday booqashadii uu ku tegay dalka sacuudiga ayaa waxa uu sheegay in xabad joojintii ugu dambeysay ee lagu dhawaaqay bishii febraayo ay u muuqato mid weli jirta heerka rabshadahana ay hoos u dhacayaan boqolkiiba sagaashan mister kerry ayaa intaa ku daray in saraakiisha mareykanka iyo ruushka ay ku kulmayaan gelinka dambe ee maanta magaalo waa magaalooyinka cumaan iyo jeneva si ay u wada hadlaan ama uga wada hadlaan cabashooyinka mucaaradka ee ah eedda la xiriirta in lagu xadgudbay xabad joojinta dhegeystayaal warwixii gudaha dalka iyo dibadda inaga soo gaaray ee xilligan aad kala socoteen radiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waanaga intaa waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho waxaa inaga xasuusinaa warkan iyo wixii kale warar ee nagu soo kordhabayna dib uga heli kartaan bogga internetka aanu ku leenahay ee radio muqdisho dotnet sidoo kalena aad ku dhageysan kartaan wararkayga saacadaha soo socda insha allah inta ka horeysa waxaan idiin rajeynaynaa waqti wanaagsan iyo dhegeysa haboon